haashim cabdinaasir waad mahadsan tahay degmada moqokori oo saacado ka hor ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay isaga firxadeen askarta dowladda federaalk oo muddo halkaas ku sugnaa waxaan soo ururinay ama aan soo xoorinay degmadan istaraatiijiga ah iyo deegaanada daris kale ah iyo kilomitaraadka ay u jiraan inkastoo haashim aynu soo aragnay aragtiyo kala duwan oo ku aadan kilomitaraadka ee magaalooyinka dariska la ah ee magaalada moqokori taas oo inta badan oo qof weliba ku dhisayo wadooyinka oo kala duwan iyo waddada markaas uu isaga qaaday haddana markii aan isku soo ururinay haashim magaalada moqokori oo gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku dhacday saacado ka hor waxa ay degmada bulobarde ee gobolka hiiraan ee qiyaastii u jirtaa sagaashan kilomitir halka degmada aadayabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ay u jirto afartan kilomitir degmada maxaas oo ka mid ah ee magaalooyinka dariska la ah ee islamarkaana ay ka wada tirsan yihiin isla gobolka hiiraan waxa ay qiyaastii magaalada moqokori ee u jirtaa afartan kilomitir magaalada beledweyn oo ah magaalo madaxda ee gobolka hiiraan iyana qiyaastii waxa ay magaalada moqokori ee u jirtaa boqol iyo siddeetan kilomitir haashim degmadan waa degmo sidaasi istaraatiijiyad u leh islamarkaana intaasoo magaalo daris la ah waxaana maanta oo isniin ah ay ku dhacday gacanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii magaalada ay ka dhacday camaliyad nafurnimo ah oo uu fuliyey mid ka mid ah naftihorayaasha ee ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab